waliba ridan dayactirow biliiran lakuwade wadada iskiraasa degmooyinka ceelbaraf iyo aadanyabaal ee gobolka shabeellada dhexe walibana wadada sideedeen ku jiray burbur hoogan taasoo saameyn shal duwan ka weeladeen dadkiiyo baawartaan shal safrayaan degmooyinka iyo deegaanada hoosgoyow wadadunya weliba qayb ku haayana dadka ka safrayaan dadandareera gobolada shalay hiiraan mudug iyo galgaduud iyoona tabasho ku muujiyeen dhibaatooyin karla kamarow wadada iyo iyo weliba rakaabsho waxaana ku mid odayaalka dhaqanka ee deegaanada gobolka shabeellada dhexe ayaa hadhowaayaan horumarka dhismo ee ku dareera wadooyinka deegaanada gobolka shabeellada dhexe guddiga gaadiidka ku hadlaaya aad iyo aad ayay arrintaan iila fiican tahay waxaana rajaynayaa waxaa meeshaan ka dhiman kaalinti muxuu ahayaa jecel samaanta iyo jidkaa samayskiisa in ay ku soo biirto ay war iyo wax dheef ay ka geysata ayaan rajaynayaa ha naqdaan technicianska ha naqdaan aaladaha oo equipmentiga sida bulo kreedar booyad iyo kuwa lamidka ah sida habeenii maalin ay u gurmanayaan combakshinka dhulka sidaad ka aragteen videoga iyo sida maxaalaha ka muuqato waa dhulka cabirkiisana waa labaiyo toban mitir oo ballaca ilaa iyo sagaashan iyo saddex kilomitr oo ka bilaabato maxaa la dhahaa ceelbaraf ilaa aadiyabaal dhanka kale gudoomiyaha gaadiidleyta dhinaga kale gudoomiyaha gaadiidleyta ee gobolka shabeellada dhexe oo qayb ku hayay howlo dayactirka wadooyinka ya sheegay in howla iyo sii lama jibaari doonaan waxaa waaye hadoolla kuudmaan howshane waa sii lama laabi doonaa waana wudi doonaa dowladda federaalka iyo midda hirshabeelle ummadda dhammaantoor muxsiniintana waxaa ka rajay doonaa inay gaari doono codkan odayaasha culummada akhyaarta meesha taagan